magaalada baledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo weliba ageega ku furmay imtixaanka fasalka tumiyo lamaad ee dugsiga sare oo yaqaada ayta wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya imtixaanku yoon fadheedana ardayda yaa horey reeganka dhey saameynta ku dhalatay fatahaada uuse sameeyay webiga shabeelle bilimey ee sanadkan in ku badan kun iyo shan boqol arday yaan fadheetay imtixaankaasi welina afureyna guddoonka walbarashada gobolka hiiraan iyo taliska ciidanka booliska gobolkaasi iyo kormeerayaal ku dareera wasaaradda walbarashada xidahi tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha walbarashada gobolka hiiraan cabdifitaax dhaqane cumar iyo weliba uusoo faahfaahiyay qaabkiian ku suurtagali inuu hadda qaadan imtixaanka maadaama markii hore magaalada daadad iyo ka jareena maanta waxaan joognaa imtixaankii galaaska labiyo tobnaad ee magaalada beledweyne alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale sana dugsiyeedkan xilligii imtixaankiisa la qaaday annaga fatahaado ayaa ka jiray magaalada nooma suuroobin imtixaanka markii la qaaday waddankana laga qaaday annaga aan qaadno alxamdulilah ilahay hadduu noo suurogeliyey cid allaale ciddii ka soo shaqaysay oo ugu horeeyo wasiir faarax sheekh abduqaadir wasiirka waxbarashada federaalka waa u mahad celinaynaa iyo cid kastoo ka soo shaqaysay baad hayda gaartaan leenahay ardada saaka imtixaanka u fariisatay ardada saaka imtixaanka u fariisatay ee foonfoorka ee magaalada beledweyne ee fatahaadda dib u dhigtay waxaa waaye kun shan boqol lixdan iyo toddoba arday xarumaha imtixaanka saaka uu ka bilowdayna waa toddoba xarumood xaruntan aan joogno oo mujama xaawataako shii maxamed calin bundaweyn alaqsa cumar bin khadaab iyo jaamacadda beledweyne toddobaas xarumood saaka imtixaan ka bilowday ilaahay baa mahad iskale imtixaankan imtixaankiisa kale waddankoo idil aan la galnay fatahaadii waxumaysan jirin laakiin sanadkan waxaa dib noo yaro dhigay fatahaadii magaalada beledweyne saamaysay taasana saamaysay dibudhacna nagu keentay alxamdulilah haddana waa inaan saaka imtixaankii aan qaadno way noo suuro gashay alxamdulilah ilaahay baa mahaddaas iskale taliyaha ciidanka booliska gobolka hiiraan korneel saam cali cabdulle iyo weliba usin ardayda ku booriyey ilaalinta shuruucda landeji inta imtixaanka dareera
waxaa maanta imtixaankii fariistay galaaskii laba iyo tobanaad ee magaalada beledweyne galaasyadii waxbarashada sanaduskeedka dhammaystay siduu guddoomiyaha waxbarashada noo sheegay annagana aan kala shaqaynaynay toddoba iskuul ayaa imtixaanka lagu qaadayaa si nabadgelya ayayna insha allahu tacaala noogu bilaabatay si nabadgelya inay noogu dhammaatana waa rajaynaynaa ilmaha laba iyo tobanka sano wax la baraayey oo ilmaheenna ahna waxaan ilaahay ugu rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo kuga guulaysta oo buundo fiican ku guulaysto sababtoo maxaa yeelay canugu laba iyo toban sana wax la soo barayey oo soox walba la soo kala hinayey oo laga yaabaa waalidiinta qaarkood inaysan awood u lahayn laakiin juhdi badan ku bixiyey in ilaahay waxaan ugu baryaynaa ay markas fiican ama buundo fiican ilaahay siiyo imtixaanka ilahay u fududeeyo si nabadgelyana annagana ay noogu dhammaato